بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda oo ku baaqay in sahaynada ay qabsadaan dhul hor leh oo ka tirsan suuriya ilaa laga gaaro dimashik malaayiin suuriyiin ah oo durbo bilaabay inay dib ugu soo laabtaan dalkooda kadib saddex iyo toban sanno oo ay dibadda qaxooti ku ahaayeen ruushka oo noqday dalka ugu badan ee deymaha ku harqiyey nidaamkii la riday ee bashaar al asad reer yurub oo ka cabsi qaba qarxidda dagaal saddexaad xilli dhanka kale ay soo baxayaan hay-ada ka shaqaynaya in ruushka lagu qaado dagaal lagu ciribtirayo dhaqdhaqaaqyada sahaynada ay ka wadaan suuriya oo lagu tilmaamay mid yahuudda u horseedi doona burbur dhaqaale aan horay loo arag isbeddelka cimilada dunida ka jira oo saameyn culus ku yeeshay bini'aadamka xaalado caafimaad darro oo la sheegay inay ka dhasheen arrintan iyo boqolaal qof oo qaaradda yurub ugu geeriyooday isbeddelka cimilada awgeed qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm موجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib markii xoogaga kacdoonwadayaasha ay la wareegeen magaalada caasimadda ah ee dimashik iyo inta badan gobollada dalkaas ayay dhanka kale bilaabeen inay u jihaystaan deegaanada ay maamulaan malishaadka kurdiyiinta ee hoostaga dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka wararkii ugu dambeeya ee ka imaanaya suuriya ayaa xaqiijinaya in xoogaga kacdoon wadayaasha ay la wareegeen magaalada deyruzuur ay maamulayeen maliishaadka kurdida ee hostaga dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyagoo sidoo kale isku fidiyey inta badan deegaanada dhaca gobolkaasi kadib markii talada waddanka laga eriyey qoyska al asad oo muddo ka badan konton sano xoog ku muquuninayay shacabka reer suuriya ayaa malaayiin ka mid ah shacabka reer suuriya ee dibadda u qaxay waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dalkooda xuduudaha uu waddanka la leeyahay dalalka turkiga lubnaan iyo urdun waxaa maalmihii lasoo dhaafay aad looga dareemayay mashquul aad u xooggan boqolaal kun oo dad ah ayaana durbo dib ugu soo laabtay magaalooyinkii ay ka barakaceen kadib markii laga dulqaaday nidaamka daaqiga ah ee bashaar al asad isla arrimaha suuriya dhanka kale ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay ku sugan yihiin deegaano badan oo ka tirsan gobolka alqunaydara halkaas oo ay gacanta ku dhigeen afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay wasiire ka tirsan xukuumadda netanyahu ayaa lasoo warinayaa in maamulka talaabiib ay ku qancinayaan in ciidankooda ay gudaha u sii galaan suuriya sidoo kale bayaan ka soo baxay taliska ciidanka sahaynada ayaa lagu sheegay in boqolkiiba siddeetan hubkii uu lahaa nidaamkii la riday ee bashaar al asad ay burburiyeen kadib howlgal ay ku tilmaameen midkii ugu xoogganaa ee uu taariikhda fuliyo ciidankooda cirka saddex boqol iyo konton diyaaradood oo kuwa miiga loo yaqaano ayaa ka qayb qaatay howlgalka ka dhacay suuriya ee lagu burburiyey hubkii uu lahaa nidaamka mujrimka ah ee bashaar al asad sahaynada iyo maraykanka ayaana ku doodaya in sababta ay howlgalkaas u qaadeen ay tahay in hubkaasi istaraatiijiga ah uusan gacanta ugu gelin kooxa ay ku tilmaameen kuwo xagjiriin ah oo ay ula jeedaan kacdoon wadayaasha talada waddanka la wareegay dhanka kale mid ka mid ah wadaadada yuhuudda ah ee mayalka adag islamarkaana si aad ah ugu dhow madaxda yuhuudda ayaa waraysi uu siiyey tiifiga e r e ee laga leeyahay dalka faransiiska waxa uu ku sheegay in yoolka kayaanka sahaynada uu yahay inay qabsadaan inta badan dhulka shaam oo uu ku jiro waddanka suuriya ee ay hadda xoog ku soo galeen ilaa laga soo gaaro magaalada caasimadda ee dimashiq
waxaan rabnaa dowlad yuhuudi ah haddaba maxay la micno tahay arrinkaas
dowladda yuhuudda ee aan rabno waa mid adag waa dowlad lagu maamulo qiyamka iyo mabaadi'da dadka yuhuudda
madax bannaanida dhuleed ee israa'iil waxay fidsan tahay laga soo bilaabo badda ilaa urdun haddaba ma halkaas ayay ku dhammaanaysaa mise waxaad doonaysaan inaad isku fidisaan ilaa dhanka kale ee urdun
haa balse odayaasheennii waaweynaa ee xagga diinta ayaa had iyo jeer odhan jiray mustaqbalka qudus wuxuu ku jiraa in sildannada yuhuudda ku fido ilaa dimashiq
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى ترنو بشرى لكم كل ما لح المصيف wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa ruushka oo kaalinta koowaad kaga jira waddamada deymaha fara badan ku leh suuriya sida uu daabacay joornaalka bloomberg xukuumadda moscow ayaa noqotay midda ugu badan ee lacagaha deymaha amaahisay nidaamkii degalka laga tuuray ee uu majaraha u hayay bashaar al asad barsentajka deymaha ruushka uu ku leeyahay suuriya ayaana lagu sheegay inuu gaarayo ilaa boqolkiiba shan iyo toban joornaalka ayaana sheegay in xogtan ay tahay mid soo baxday dabayaaqada sannadkii tegey ee laba kun saddex iyo labaatan taasoo ka dhigan in haddii mar kale loo kuurgalo deynta moscow ay ku leedahay dimashik ay ka badan tahay xaddiga ay maanta tahay oo lagu qiyaasay ilaa afar dhibic sagaal bilyan oo dollarka maraykanka ah jabaan ayaa kaalinta labaad gashay waddamada deymaha fara badan ku leh suuriya iyadoona ku leh deyn gaaraysa ilaa boqolkiiba toban waxaana kaalinta saddexaad ku jira dalka jarmalka oo isagana boqolkiiba sagaal uu yahay barsentajka deynta ka jirta dhanka dimashik waana waddanka keliya ee dhaca qaaradda yurub oo deyn intan la eg ku leh waddan ka dhowaan laga riday nidaamkii rajiimka ahaa ee suuriya filashada laga qabo qarxidda dagaalka saddexaad ee dunida iyo waddamo badan oo reer yurub oo ka shaqaynaya nato gadaasheeda waa qodobka xige ee aan maanta ku soo qaadan doonno xubinta wargeysyada qobaro militari oo ay soo xiganaysa majallada newsweek ee maraykanka ka soo baxda ayaa sheegay in aragtidooda ku aadan suuragalnimada inuu qarxa dagaalka saddexaad ee dunida ay tahay mid sii saramaraysa marba marka ka dambeysa dalalka reer yurub badanaana ay maanta noqdeen kuwo ka shaqaynaya gadaasha dambe ee nato weliba iyagoo qayb ka ah gaashaanbuurta maleegayana waxyaabo inta badan aysan la socon madaxda sare ee gaashaanbuurta taasoo abuuri karta baa la yidhi xiisado hor leh oo dunida u soo jiidi kara dagaalkan jariiraddu waxay tibaaxaysaa in waddamada yurub kuwa ugu tunka weyn ay hadda qaab qarsoodi ah u bilaabeen inay dhidibada u taagaan ururo ka shaqaynaya sidii dagaal lagu riiqma ay ula geli lahaayeen ruushka middaasina ay tahay arrimaha dhaliya cabsida laga qabo inuu soo degdego dagaalka saddexaad ee dunida waa sida ay majalladdu hadalka u dhigtee haddii waddamada reer yurub ay noqon waayaan kuwo suga awaamirta kana dambeeya nato weliba iyagoo qayb ka ah gaashaanbuurta waxay warbixintu sheegaysaa in dhagaha faraha la gashan doono waxa dunida ka dhici doona markaasina lasoo dhadhamin doono xaqiiqda waxa uu yahay dagaalka saddexaad ee dunida dullaanka netanyahu ee suuriya waa qalad weyn israa'iilna qarash badan ayaa uga bixi doona waa ciwaanka warbixin ay nashrisay majalladda hartis oo diiradda lagu saarayo dhaqdhaqaaqa xooggan ee ay sahaynadu maalmihii lasoo dhaafay ka wadaan gudaha suuriya wargeysku waxa uu tibaaxayaa in madaxa sahaynada ay qalad weyn ku ahayd in ciidamadiisa uu gudaha u geliyo dhul hor leh oo ku yaalla suuriya walow uu ku andacooday inay ka hortegayaan cadowga balse tallaabadaas ay sababi doonto dhibaato hor leh ayay jariiraddu leedahay waxyaabaha ay warbixintu u sababaynaysa jabka ku imaan kara yuhuudda iyo qarashka uga bixi kara dagaalkan waxaa ka mid ah in dhulka suuriya uu maanta yahay mid afgembi uu ka dhacay dhowaanahan aanan lala saadaalin karin xaaladda ku soo wajahan sidaa darteedna loo baahnaa in tallaabooyinkan degdega ah uusan qaadin netanyahu waa sida hadalka loo dhige warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in madaxa maamulka isugu yara israa'iil uu middan u sameeyey si uu isugu muujiyo mid guul soo hooyey isagana masaxa fadeexadihii uu la kulmayay tan iyo toddobadii oktoobar ee sannadkii tegay maraykanka iyo yuhuudda oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qorshihii riditaanka xukunkii qoyska al asad ee suuriya waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doonno xubinta sida uu nashriyey jornaalka the jerusalem bost hogaamiyaha iiraan ayatullaahi cali khamenaay ayaa maanta oo arbaco ah waxa uu sheegay in wixii ka dhacay suuriya ee ah afgembigii lagu sameeyey xukunkii bashaar al asad ay tahay qorshe ay si wadajir ah u qaateen maraykanka iyo israa'iil taasina uusan saarnayn wax daaha wax shaki ah kuma jira in waxa suuriya ka dhacay ay yihiin natiijada qorshe ay si wadajir ah u dejiyeen maraykanka iyo israa'iil ayuu yidhi hogaamiyaha iiraan dowladda maraykanka ayaa si aad ah u soo dhoweysay dhicitaankii al asad iyadoona baydhan iyo trump ay si degdegsiimo leh siddeeddii bishan u soo saareen hadalla ay ku bogaadinayaan wixii ka dhacay gudaha suuriya ee afgembi ahaa halka dhanka kale ay dhaleeciyeen nidaamkii la riday ee bashaar al asad uu hogaaminayey qulqulka qaxootiga suuryaanka ah ee ku nool daafaha caalamka oo siyaaday xilli ay doonayaan in dib ay ugu laabtaan waddankoodii laga riday nidaamkii birta ahaa ee reer asad waa qodobka ugu dambeeya aan maanta xubinta ku soo qaadan doonno tan iyo dhicitaankii nidaamkii bashaar al asad waxay kaamirooyinka warbaahinta inta badan soo qabanayaan boqolaal suuryaan ah oo safaf dhaadheer ugu jira xuduudaha reer yurub dalbanayana inay dib ugu laabtaan waddankooda dalalka jarmalka iyo swiden ayaa ka mid ah meelaha ay ku nool yihiin qaxooti fara badan oo suuryaan ah walow ay uga sii badan yihiin dhanka turkiga wasiirka arrimaha gudaha turkiga cali yarle kaya ayaa sheegay in tirada dadka gudbaya ee u laabanaya waddanka suuriya kuna sugnaa gudaha dalka turkiga ay noqotay mid xargagoosad ah waana kadib markii la riday ayuu yidhi nidaamkii bashaar al asad waxa uu xusay in dalkiisu uu kor u qaaday awoodda albaabada xuduudaha oo markii hore awood u lahaa in maalinkii keliya ay ka gudbi karaan inta u dhexaysa shan iyo toban kun ilaa labaatan kun oo qof yarli ayaa intaasi waxa uu ku daray inuu la kulmi doono ururada aan dawliga ahayn ee suuriya kana shaqeeya arrimaha ku saabsan dib u soo celinta qaxootiga suuriyaanka ah maadaama sida ay aaminsan yihiin halis ay ka soo cusboonaan karta gudaha dalka suuriya qaxootiga suuriyaanka ah ee ku kala firarsan daafaha caalamka ayuu hadda u baryay waa cusub waxaana intooda badan ay ku dhawaaqayaan waan xorownay wixii hadda ka dambeeyana waxaan doonaynaa in dib aan ugu laabanno waddankeenna guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinta oo aan maanta ku soo qaadannay canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkii suhayb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag isbeddelka cimilada ee dunida ka jira ayaa saameyn culus waxa uu ku yeeshay bini'aadamka xaalad caafimaad darro ayaana la sheegay inay ka dhasheen arrintan dhanka kale boqolaal qof ayaa qaaradda yurub waxay ugu geeriyoodeen isbeddelka cimilada ku yimid awgeed warbixin arrimahaas ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir warbixin soo baxday bishii lasoo dhaafay ayay khubaro dhanka caafimaadka ay kaga digeen halisaha ka dhasha waxaa loogu yeero isbeddelka cimilada kuwaasoo la sheegay inay saameyn ku yeesheen caafimaadka basharka iyo guud ahaan caalamka xilli kuleelo daran wasakhowga hawada iyo faafidda cudurro kala duwan laga soo calaamadeeyey meelo ka mid a waddamada caalamka halisaha ugu badan ee ka dhasha arrimahan ayay ku sheegeen faafidda cudurro ay kasoo kabsashadooda noqonayso arrin naadir ah ama la xiriirta nolol iyo geeri siday warka u dhigeen khubaro ka tirsan hay-adaha caafimaadka barnaamijka yurubiyanka ee la socodka deegaanka ee magaciisa loo soo gaabiyo cobernicos ayaa sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun afar labaatan waxa uu ku sheegay in uu noqday mid ka daran sanadkii ka horeeyey markii loo eego heerarka kuleelaha ee lasoo diiwaan geliyey warbixinta ay soo saareen khubarada caafimaad ee la socodka arrimaha isbedelada cimilada waxaa sidoo kale lagu sheegay in dadka ay da-doodu ka koreyso lixdan iyo shanta sano ee sanadkan u dhintay kuleelaha ay kordheen nisbo dhan boqol lixiyo toddoba boqolkiiba tan iyo wixii ka dambeeyey sagaashamaadka qarniga lasoo dhaafay waana nambar qiyaas ahaan markii ugu horreysa lasoo gudbinayo heerkuulka waxa uu sababaa dhibaatooyin badan oo dhanka caafimaadka sida xanuunada keliyaha kuwa wadnaha iyo xodadada dhiigga waxaa sidoo kale uu dhaliyaa xitaa dhimasho jenny miller oo agaasimo ka ah isbahaysiga caalamiga ah ee cimilada iyo caafimaadka ayaa sheegtay in sanadkan labada kun afar labaatan uu soo muujiyey saameynta sii kordhaysa ay kuleelka daran uu ku yeesho caafimaadka dadka waxay sheegtay in kuleelaha heerkulkooda sarreeyo ay sababeen dhimashada toddoba boqol oo qof iyo in ka badan afartan kun oo ku xiloobay shucaaca qoraxda ama falaraha ka imaanaya ee gudaha dalka hindiya waxay sidoo kale sheegtay haweeneydan in daadad sababay burburka biyo xidhan ku yaal nigeria ay ku dhinteen saddex boqol iyo labaatan qof isla arrimaha isbeddelka cimilada ayay wax ka qoreen khubarada dhanka isbeddelada cimilada waxaa afartan sideed ka mid ah kontonka gobol ee maraykanka ay la ildaran yihiin abaaro xoogan dhinaca sbainna waxaa dalkaasi uu isku dayaya inuu kasoo kabsado daadad lagu sheegay kuwii ugu xumaa ee soo mara waddankaasi muddo sannado badan halka dadka ku dhaqan maraykanka iyo kuuba ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan xaalad caadi ah kadib duufaanadii dhowaan ka dhaca dalalkaasi dhanka wasakhowga hawada waxaa sagaashan iyo sagaal boqolkiiba la sheegay in dadka ku nool caalamka ay neefsadaan hawo wasakhaysan oo ka badan heerarka tilmaamaha ay bixiyaan dhakhaatiirta wasakhowga hawada waxaa ka dhasha korarka halisaha ku aadan cudurrada neefmareenka xanuunada maskaxda iyo kuwa wadnaha kansarka sanbabada sankarowga iyo dhibaatooyin kale oo la xidhiira caafimaadka kuwaasoo khatarahooda lala meel dhigo saameynta sigaarka hay-adda sheegata caafimaadka adduunka ee loogu yeero w h o ayaa sheegtay in ku dhowaad toddoba milyan oo dhimasho sanad waliba lala xidhiiriyo saameynta ka dhalata wasakheynta hawada isla arrimahan warbixin iyadana dhowaan la beehiyay ayaa shaaca ka qaaday in ku dhowaad laba boqol iyo afartan milyan oo ruux ay saameynta wasakhowga hawada gaar ahaan unugyada aan sida fudud lagu arki karin ee balastiiga ugu dhinteen wadamo ku yaal qaaradda yurub oo ka mid ah kuwa reer galbeedka sida ku cad warbixin ay soo saartay wakaaladda arrimaha deegaanka ee qaaradda yurub waxaa ugu yaraan laba boqol iyo soddon sagaal kun oo xaaladood oo dhimasho ah laga soo diiwaangeliyey waddamadaasi kuwaas oo dhimashadooda lala xidhiiray wasakhda qeybaha yaryar ee hawada ku faafa gaar ahaan kuwa magacooda loo soo gaabiyo p m wadamada ugu badan ee laga soo diiwaangeliyey badi kiisaskan waa talyaaniga poland iyo jarmalka kuwaasoo laga soo calaamadiyey tirada ugu badan ee dadka u dhintay wasakhda waxyaabaha ilma aragtada ee halista ah isbeddelka cimilada ayaa dhanka kale wuxuu sii kordhiyaa khatarta faafitaanka cudurrada iyadoona ee cayayaanka shimbiraha iyo xayawaanaadka kale ka soo baxaan deegaankooda taasoo keentay in cudurrada ay ku faafaan meelo ballaaran oo ka mid ah dunida gaar ahaan deegaanada uu saameynta ku leeyahay kuleelka si laga soo xigtay jornaalka lancent countdown khatarta faafitaanka cudurka duriga shimbiraha ee keento kanaacada ayaa kordhay afartan iyo saddex boqolkiiba lixdankii sane lasoo dhaafay iyadoona sanadkii hore la diiwaangeliyo tirada ugu badan ee uu soo rito cudurkan oo gaadhaysa in ka badan shan milyan oo kiis sidoo kale duufaanada iyo daadadka ayaa abuura biyo fariista goobaha oo noqda deegaan ku habboon taranka kanaacada taasoo sidoo kale kordhisa halista cudurrada biyaha lagu qaado sida daacuunka tyfodka iyo kuwa la midka ah ugu dambeyn si aan wax badan uga fahanno saameynta heerkuulka iyo isbeddelada cimilada waxau doctor maslax si kooban inoogu soo gudbinaya arrimahaasi hyberthermian ama heerkulka jirka bani aadamka uu kaco ama kuleyl daran uu qofka uu dareemo run ahaantii heerkulka jirka bani aadamka waxaa lagu qeexaa marka uu ka bato sagaashan sideed dhibix lix digrees fahrenheit marka uu ka bato iyo soddon iyo toddoba digrie celsius oo centigrada marka uu ka koro maro ayaa waxaa la yidhaahdaa hyberthermia runtii marka waxaa dhacda xiliyadan oo kale ay isbedelayaan cimilada ama climate changeska uu dhacayo in heerkulka uu aada u kaco oo ka saro maro normalkii loogu talagelay sidaas daraaddeed marka waxaa dhaca xanuuno iyo inay yimaadaan ama xaalado khatar ah inay dadka la soo gudboonaadaan marka si kastaa ha aataba qoraxda markii ay sara marto ama heerkan ay gaarto isbedelada xiliyadan oo kale imaato waxaa dhaca xanuuno badan oo ka dhasha kuleelkaas awgiisa waxaa ka mid ah xanuunada ka dhasha shubanka ayaa ka mid ah shubanka biyaha oo kuleelkaas sababa isbedelada cimiladaas ka dhasha waxaa kaloo ka dhasha daal oo kuleelka uu keeno qofka inuu daal fara badan uu dareemo xanuun oo strok la yidhaahdo oo kuleelkaas uu keeno oo ka dhasha mararka qaarna loo yaqaano sun strok ayaa ka dhasha heat rush waxa la yidhahdo korka qofka inay ka soo baxaan naqro fara badan oo keeni kara cuncun ama mataqaana ay gaduutaan sidoo kale waxaa ka dhasha heat strok waxa la yidhahdo maqaarka qofka oo isbedel ku dhasha kuleelka awgiisa sidoo kale kuleelka qofka marka uu ku dhasho wuxuu jirkiisa sameynayaa inuu daalo daal fara badan inuu ku dhaco ayaa imaanaysa markaas oo kale ay dhacaan marka xaaladahan oo kale dadka muslimiinta ah maxaa la gudboon waxyaalaha marka la xiran karo dharka waxaa ka mid ah aad xiranaysid dharka suuf kale ama fabric ama dharka dunta leh in la xirto kuleelka awgiis ama dharka jilacsan oo loo yaqaano maaliyadda ama suufka ah in la xirto saasoo kale in oo sun protective cap oo kale la sameeyo madaxa sida cimaamadaha oo kale ragga ay qaataan haweenkana xijaabka iyo waxyaalaha dharka ay saaran karaan madaxa dalladaha iyo waxyaalaha noocaas oo la isticmaalo dharka qoraxda ilaaliya la isticmaalo dharka midabay kale leeyihiin kuwa waxaa jira qoraxda reflection ku sameeyo iska celiya dharkaasoo kale la qaato waxaa jira marka farqi u dhexeeya noocyaha dharka kaasoo aad ku qaboojin karto kuleelka iyo nooca dharka aad ka ilaalinayso shucaaca ultravioletka la yiraahdo sida jirka marka looga ilaaliyo fuuq celinta mar haddii marka kuleel daran uu dhaco jirka waxaa ku dhacaya fuuqbax ayaa ku dhacay waxaa loo baahan yahay marka fuuq celin ayaa loo baahan yahay marka ha sugin ilaa aad ka haraado ama aad dareento haraad fara badan waxaad cabtaa si joogto ah biyaha maalintii oo dhan biyaha waad cabaysaa sababtoo ah kuleel daran ayaa jira fuuqbax ayuu jirkaada uu ku socdaa marka ma joojinaysid biyaha mana u sugaysid haraad insha allahu tacaala
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya toddobaadkan waxay ku guulaysteen inay la wareegaan talada dalkaas haddaba maxaa laga filan karaa mustaqbalka suuriya arrimahaas waxaan wax ka weydiinnay sheekh cabdulilaah abukhaalid oo in muddo ah ku soo noolaa suuriya in badan shiiquna waxaad ku nooleed dalkan oo aad wax ku soo baratay maxaa dalkan ka dhigay ubuucda kacdoonka caalamka carabta dadkan reer suuriya horta waa dad maaragtay saan kuu sheegay markii hore intaan lagaga cayaarin oo caqaayadkooda aan fasaadkani soo gelin dad diin jecel bay ahaayeen dadkan waa dad ku nool ardul mubaaraka oo aayaadka qur-aanka dhowr meer ku sheegay inay tahay baarakna fiiha la yidhi oo masjidul aqsa iyo xowlaha iyo dhulkan shaam oo dhan waa dhul barakaysan waa dhul maaragtay caalamkuna aada ugu tartamayo gaal iyo muslim walba inuu qabsado uu jecel yahay oo iyadoo masaalixa diiniyana iyo de waa meel taariikh oo meesha ambiyadii reer bani israa'iil ay maaragtay kasoo baxayeen hataa waxay leedahay maaragtay tilmaanta diiniga oo gaarana way leedahay midda kalena ilaahay wuxuu ka dhigay qalbulcaalam waa meel caalamka dhexdhexaada bartamo oo kale ah xuduntii caalamka oo kale ah ama wayba tahayba dhinac kasta marka la yimaado waa dhexdii weyaan meeshaas meel muhiima xagga maaragtay istaraatiijiyadana waa muhiim waxaa kaloo u dheer xagga barwaaqada ilaahay uu siiyey baddii iyo beerihii iyo xoolihii noolaa iyo aad weliba zareecada wax layahada aad ugu xoog badan yihiin badiina way saarantao xeebtaa badda cadbaa saaranoo dheer oo laba dekedood oo weyn oo nimanka calawiintu ay degaan meesha loo yaqaano laadiqiya iyo meesha loo yaqaano darduus iyo miino kaloo yaroo deked kaloo yaroo loo yaqaano binyaas magaalooyinkaasoo dhan badday ku taxan yihiin annagu saddex iyo siddeetankii markaanu suuriya tagnay waxbarasho u tagnay waxaanu gallay markaanu dimishka ku soconay waxaan sii marnay magaalada leeda xamaa magaalada dhulka la siman oo guri taagan uu ku yaryahay oo dadkii maaragtay jusadkoodii ama raqdoodii ay qaar daadsan yihiin oo xaaladaa ku sugan bay ahayd marka dagaalku hore uusoo jiray wuu caalamku ka qarsoonaa magaaladaas waxaa layahay muddo gaaban oo dhowr iyo toban casha dhowr iyo labaatan casha baa shan iyo labaatan kun oo qof oo muslima oo maxaa la yidhaahdaa oo ahlu sunnaha lagu dilay xataa kuwa soomaaliya ku jiray wiil cabdikhaliif la odhan jiray xusuustaa oo meesha wax ka baran jiray oo xaaskiisu markii dambeentay iyadoo laba ilmood waata ay timi oo safaaradda soomaaliya timi ay tidhi ninkaygii dagaalkii xamuu ku jiray inuu nool yahay iyo inay la qabtay oo hayaana nimankan ma garanayo ha lay raadiyo warkiisa la waayey suurinta warkiisa sheegi waayeen marka meel dagaalka hore u socdee laakiin markii ay kacdoonkii carbeed laba kun iyo koo iyo tobankii bilaabmay waxaa keenay baan isleeyahay awalan dulmiga saaran reer suuriya kuwa kaleo dhan wuu kasii daraa xataa waxaa misr ugu daran oo laga soo bilaabo jamaal cabdinaasir iyo anwar asaadaad iyo xusni allah mubaarak iyo iyo kuwa xaddaha joogaba ay saa u tacdiiminayeen waxaan isleeyahay nidaamka suuriya haysta baa ka daraa marka waxaa la yahaa dheriga kuleylka maxaa ka keenay dheriga karka ayaa kuleylka ka keenay marka dabkii dadkii adkaysan waayeen saasay iyagu noqdeen inay qaadaan raayaddii maaragtay banaanbaxyada iyo dagaalka ay ku cilaamiyaan taliskii dhiigii cabka ahaa ee markaa uu hogaaminayey bashaar al asad anigu waktigaan joogay isagu markaa wiil yar wax iska bartuu ahaa aabihii baa markaa xukumayo isaguna midka khayr daran oo ka daran ahaa waa ninka reer xamaas ah u baabiyey ahlu sunnahoo dhan ninkaasaa meesha haystay nin kale walaalkiisoo la yidhaha rifcatul asad oo ciidan la yidhaha saraaya difaac ciidankaa difaaca la sheegaya ahli sunnaha inay baabiyaan wey kuliyaddan matalan aan dhiganaynay kuliyatu shareeca walqaanun waxay ku sheegeen aan dhiganayna markaas laba boqol arday haddaan ahayn boqol raggaasi ahayn waa sirdoonkii oo meel kasta galay marka kuliyadda markaas fadhiiday ama qaacadda imtixaan duruusta ka socda markaas socoto inta nus dadka ardada waa niman bacthiyiina oo saraaya difaaca oo u maaragtay tababaran inay muslim la dagaalamaan ahlu sunnaha haddaad isla taagtay wiil reer suuriya ahlu sunnaha dam annagu niman waxaan nahay maaragtay oo ajnabiya magaala dalka ku ah oo suuriya suuriya noo ahayd ma kala naqaano keebaa ahlu sunnaha keebaa calawiya keebaa maaragtay kurdi ah nooma kala soconayn mid baa isla taagaysaa ardada ka mid a ama wax isla akhrisanaysaan ama waxoogaa sheegaysanaysaan laba kilo ordasa ku imanaya xaggaad isku barateen hadduu ahlu sunnaba yahay xaggee isku barateen gurigiisa maa taqaanaa miyaa israacdeen meelaan jaamacadda hay miyaa isku aragteen marka dad saas daqad u saarayeen bay ahaayeen marka kulaylkaas ayaa ka keenay iyagu inay kacaamkii carbeed ay iyagu hogaanka u qaadaan oo buucu noqdaan taasaan isleeyahay mu'ariqiintu waxay sheegaan in suuriya ay tahay dal isa saaran oo kala go u sahlan iyo kala qoqob taariikhdana in badan waa lagu soo arkay oo tobanaan imaaraad oo wada islaam sheeganaysa ayaa isku mar ka jiray dalkaas thawradan kadib mustaqbalka dalka suuriya siduu kugu muuqanayaa horta dalku saas sheegtay waa dal maaratay dad kala kala duwan usuul kala duwan baa ku nool saan sheegnay nimankaas nusayriyadaa ku nool masiixiyiin oo iyaguna nisbo yaraa ku nool oo kristanaa ku nool caraba markaan kristan leeyahay maaha gaala oo cadaan oo yurub ka timi maaha waa rag carbeed oo diinta kristanka qaatay qabla islaam waa nimanka loo yaqaano nasaara alcarab baa wax ka joogaan oo xataa xisbiga xisbigan aan kuu sheegayo xisb albacthi alcarabi alishtilaaki ninka asaasay waa nin suuriya oo caraba oo loo yaqaano miisheel caflaq waa nin caraba haddana nasraaniya waa ninka xisbiga dhan ba asaasay si diinta islaamka loo baabi'iyo oo dadka curuba loogu carab baan nahay carabnada ayna midaysaan ku aan carab noqonna laleeyahay marka waxaa kaloo ku nool kurdi oo iyaguna rabaa ina go-aan oo waa ogtahay kurdistan ama meesha kurdiga la yidhaahdo gaaladii ingiriiska way kala gooyeen afar bay u kala jareen waxa maanta loo yaqaano kurdistan al-iiraaniya qaar iiraan baa lagu daray kurdistan alturkiya qaar turkiya lagu daray turkistan alciraaqiya qaar lagu daray ciraaq iyo kurdistan asuuriya marka nimankaasuna waxay rabaan intay isu tagaan inay dowlad kurdi ah oo madax bannaan samaystaan nimankaasna waa ku nool yihiin oo iyaguna marna carabnimada aan raalli ka ahayn oo iyagu qoomeed kale isu arka oo ka duwan marka aageygi faransiisku suuriya qabsadayna afar dowladood ayuu u kala jaray dowlada jabal calawiin niman la yihahdo meeshan waxyaabahan ku sheegaya laadiqiya iyo dardoos iyo nimankaa dowlad buu ka dhigay dowlatu jabal alcalawiin baaba la odhan jiray dowlatu xalab buu sameeyey dowlatu wuxuu sameeyey dimashik lubnaanoo markii hore suuriya ka mid ahaydna dowlatu lubnaan buu sameeyey ila lubnaan waxay ahayd gobol ka mid ah suuriya unbay ahayd faransiis baa saa u gooyey marka maantana ilaahay baa maaragtay waxay arrintu ku dambaynaysa og laakiin nimankan hadda kacan wadayaasha ah waxaa muuqata kolley hal fasiil maaha ama hal manhaj maaha waa raayaad aduna dhowraan u malanaya meesha inay ku jiraan nimankaas marba say asmada u maareeyaan oo u caqliyeeyaan oo wixii soo maray u fahmaan oo yidhaahdaan maanta iyagiyo ahli sunno ah baa waxaa dhici kara admaac iyo qof kasta inuu isagu kursiga u ordo ama uu madhabku marka aaminsan yahay ama fasiilku ka tirsan yahay inay meesha qabsadaan uu ku dadaalo taasaa waxaan isleeyahay waxay keeni kartaa in juhuuddii iyo wixii loosoo loosoo dagaalamay ee xorriyadda maanta keenay in ay dayacmaan ayaan aada uga cabsanayaa laakiin ilaahay waxaynu uga baryanaa ummaddaas muddada intaa lee gumaysiga kusoo jirtay kelitaliskii dhiigya cabkaa iska dulqaaday in loo dhibriyo oo dadka maanta suldada yimi ama meesha qabsaday inay dad caqli la noqdaan caqligooda xukuma diintana inay dalka ku xukumaan ilahay ka rajaynayna hadday taa yeeli waayaan waxaan ka baqayaa inay noqoto sidii markii nimanka reer afghanistan ay soviyedka iska dulqaadeen kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideetan iyo sagaalkii wixii dhacay baa dhacay toddobadii fasiil ee markii hore ruushka la dagaalamayey ayaa isku jeestay isbaabi'iyey magaalooyinkiina dhulka dhigay mooryaanna isu bedelay sidii ninkii la odhan jiray xikmadyaar iyo sayaaf iyo burhaadiin rabbaaniya raggii lahaa say isu cuneen markii horena soviyedka meel bay uga soo jeesteen markii soviyedka meesha ka baxay ama ruushka ka baxayna iyagunbaa silaaxa iskula jeesteen marka ilahi waxaan ka rajaynaynaa inayan maaragtay taasu dhicin oo ilaahay ummadda reer suuriya in badan dulmiga kusoo jirtay oo arrintaa iyadaa ka badbaadiyo ugu dambeyn sheikuna kacdoonka suuriya hadda wuu guulaystay siduu u caawin karaa falastiintan dulman ee dhiigbaxaysa muddada ka badan siddeetanka sano horta dadkan reer falastiin nasiib dar ayaa ku dhacday waxaa ku gadaaman oo ku wareegsan afar dal oo carab ah oo calmaaniyiina diinlaawayaal ah oo u taagan inay yuhuudda difaacaan bay ahayd arrintu ahayd masar baa xagga ka xigta urdun baa dhinaca kale ka xigta lubnaan baa ka xigta suuriya ka xigta afartuba xuduud bay la leeyihiin afartaas midna iska dhaaf qof bini aadan inuu ka gudbiye waxaa la yihahdaa shimir inay ka duusho xaggooda oo xagga yuhuudda u duusho ma ogola shimir hadday duusho way dilayan soo ridayaan iyagoo yuhuud ilaalinaya shacaaraadkii afkana waxaa ka yahay yuhuud baan la dagaalamayna dal baan xoreynaa bay yidhahdaan waxaase waagi hore oran jirtay haddoo iska aamuseen be marka hadda maanta fursaa bannaanaatay oo jabhadii suuriya nidaamkii ilaalinayay yuhuudda meeshuu ka baxay marka nimankan meesha maanta qabsaday hadday niman ilaahay ka cabsanaya ay yihiin hadday muslimiinta oo niman u danqanaya ay yihiin xad furan iyo jabhad weyn oo bannaan oo jibaalo joolan oo dhan ama goolan heights waxa loo yaqaano ama murtafacaatu joolaan oo suuriya laga qabsaday kun sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii yuhuudi ka qabsatay ayaa saas ugu furan jabhad dheer baa furantay marka calalaqal haddii shacabka iska dadka muslimiinta iska dhaafaan kala duulka iska dhaafaan iyagu muqodhoodu hadday iska dhaaf wax kale maalin konton kunoo nin ku kiciyaan oo yuhuudda gudahooda u daataan waxay la tahay waxa la yidhahda israa'iil marka in meesha ka baxayso sidaa darteed qayb bay ka qaadan karaan inay reer khaza u gurmadaan inay waxu taraan inay yuhuudda daqad iyo culays xagga dhinacan ka saaraan wahagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها